doctor cabdicasiis axmed ibraahim waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ka howlgasha cisbitaalada ku yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan islamarkaana ka warbixiyey xanuunada ku dhaca wadnaha ayaa waxa uu bulshada ku nool magaalada beledweyne ugu baaqay inay ka digtoonaadaan infekshanka ku dhaca wadnaha kaasoo saameyn ay kala kulmaan dadka qaba xanuunadaasi waxa uuna ka digay in haddii ay isku arkaan xanuunaha wadnaha ku dhaca ay tagaan xarumaha lagu daaweeyo waa kan doctor cabdicasiis axmed ibraahim oo sharaxaya xanuunada ku dhaca wadnaha infectionka wadnaha sida hadda infectionka jirada maxayahad yani meelaha kaleba ugu dhaco wuu ugu dhici karaa maxayahad wuxuu ugu duwan yahay bes wuxuu ugu duwan yahay halkaa uu ku yaryahay oo wadnaha simbiri yacni percentageka inta waa waa yar tahay waxaa laga yaabaa saddexdii bilood labadii bilood mar inaad qof aragtid oo qabo endocarditis ama pericarditis wadnaha infection ka qabo ama biyo ay ka galeen marka jeermis le un ku xarooday oo muxuu ahaa xagga dhiigga hala socdo ama asaga ha ka abuurmo ama maxay ahayd meel kale ha uu yimaadee qaabkaas uu ku galaa jeermiska siyaabo kala duwan kusoo geli karaa wuu fududahay un soo kusoo galo xagga quumuka kusoo geli karaa tonsilitiska dadka uma maleeyaan laakiin muxuu ahaa xagga dhuunta iyo inay wadnaha isla xiriiraan qofka isagoo quuman waxaas qaba oo tonsilitiskiisa yani quumankiisa ay jiran yihiin oo qanjiridaas ama tonsiliska ayaga ay qabaan caabuq ay qabaan caabuqaasaa wadnaha u gudbi karo jermiskaasaa gudaha geli karo kaasaa keeni kara marka infection yani hal cudur le ma aha markin xagga wadnaha markuu yahay waa badan yahay laakiin xagga sambabka markuu yahay waa yaryihiin neeftoo kalea keeni karta yani masalan asmada dadka waxay u yaqaanin neef ay u yaqaan laakiin cudurka cudurada waa kala duwan yihiin asma waxaa jirto wadnaha la xiriirto asma waxaa jirto sambabka ah asma allergiga jirto oo xasaasiyad ah jirto oo qofka uusan sidoo kale uusan neefsan karin neef badan ma qaadan karo haddii marka exercise looga daro ama orod looga daro uu neeftuuraya daqiiqadba laba talaab asoo qaadan uu neeftuuraya marka sidaas daraaddeed marka hadba waxay ku xiran tahay meesha ay ka socoto problemku meesha uu ka jiro halka yacni ma tiraakhiida oo tubooyinkii neefta miyaa mase sambabka waa naftiisa mase wadnihii waa ama xeedada waa ama dhiigga waa xanuunkan ayaa qofka ku sababi karo dhimasho haddii aan laga daaweynin